safiirka dowladda maraykanka u fadhiya xerada xalana ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo lagu magacaabo richard riley ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta codka maraykanka wuxuu ku sheegay in maraykanku aada uga walaacsan yahay khilaafka ka dhex taagan etoobiya iyo dowladda federaalka richard riley safiirka dowladda maraykanka u fadhiya xerada xalana ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in maraykanku ay ka go-on tahay sidii loo dhexdhexaadin lahaa etoobiya iyo dowladda federaalka isagoo tilmaamay in marnaba aanay ogolaaneyn in khilaafkan uu sii xoogaysto kana baxo masaarka diblomaasiyadeed ee uu hadda ku socdo wuxuu tilmaamay safiirka maraykanka ee magaalada muqdisho u fadhiya dowladda maraykanka inay rajo fiican ka qabaan wareegga saddexaad ee kulan la filayo in magaalada ankara ay dalka turkiga ku yeeshaan toddobaadka soo socda safiirada arrimaha dibadda ee etoobiya iyo dowladda federaalka mar la weydiiyey inay taageerayaan howlgalka cusub ee ciidamada shisheeye ee magaca loo bedelayo sanadka cusub ee laba kun shan iyo labaatanka masarna ay qayb ka noqon doonto sida la filayo ayuu sheegay in maraykanka ay ka go-an tahay taageerada howlgal kasta oo ay dowladaha afrikaanta ka sameynayaan dalka soomaaliya